الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وحول الشيخ رحمه الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج فقال رجل نبا وحيري لم أشعر maan dareemin ama maan ogaanin faxalaqtu waan xiirtay qabla an adbaxa intaanan gowricin ka hor baan madaxii xiiray qaala wuxuu yihi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam idbax gowrac oo qal walaa xaraj wax dhibaataa ma lahayn ay laa ima walaa mu'aakhadata walaa mashaqa wax dhib ah ama dembiya male wa jaa'a aakharu nin kalaa yimid wa qaala wuxuu lam ashcur maan dareemin ama maan ogaanin fanaxartu waan qalay qabla an armi inta aanan waxba tuurin ka hor intaanaan ramyigii jamaraadkale jamradii aanan tuuranin jamrat lcaaqaba qaala irmi tuur buhi walaa xaraj wax mashaqaa male wax dembiya famaa su'ila yowmaydin maalintaa lama weydiinin can shayin shay xaggii waxba lagama weydiinin qudima la hormariyey walaa ukhira la dib dhigay ilaa qaala waxuu yihi rasuulku ifcal samee walaa xaraj xadiidkan waa xadiidu cabdillaahi ibn camar ibni caas kutubta qaarkood waxay qorayaan cabdullaahi ibni cumar ibn khaaab nuska qaarkood saasa ku yeelaya ahlulcilmigu waxay tambiihiyeen inuu xadiidku yahay xadiidkii cabdillaahi bni camar ibnu caas una ahayn xadiidu cabdillaahi ibni cumar sida kutubta qaar ka mida ku taalla waxa uu xadiidku tilmaamayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam inay saxaabadu ay weydiiyeen acmaashii xajka siiba maalinta tobnada acmaasha la qabanayo anna rasuula allahi sal slam waqafa fii xajati lwadaac waa istaagay marka halku istaagay waxaa ahlucilmigu ay yidhaahdeen meelyo dhor ayay ku sheegeen waxaa la yidhi waa halkii jamratulcaqaba agteeda jamrada la tuuranayo halkaasuu istaagay jamratulcaqaba agteeduu istaagay maalintii ciiddii dabeetana markaasa su-aalaha la weydiiyey waxaa kaloo la yidhi mayana ee khudbaddii maalintaa uu khudbadaynaya yowmunaxri ayay ahaydoo su-aalahana lagu weydiiyey calaa ayi xaal rasuulka calayhi salatu walam su-aalahan baa la weydiiyey waana ka jawaabay maalinta tobnaad ee bisha dilxija oo ah maalinta xoolaha la qalayo dadkuna ay ciidayaan ahna yowmulxaji alakbar acmaasha la qabanayo waa acmaal dhowr ah waana maalinta acmaasha xajku ugu badan tahay waxaa la qabtaa afar camal baa la qabanaya oo waaweyn ka koowaad ugu horeeya waa ramyigii ramyigu waxa weeyaan jamrad jamraadku waa saddex si xadiis soo socdayna insha allahu tacala ku arki doono haddaynu sheegi doono jamraadku waa saddex jamratulcaqaba ayaa maalinta tobnaad la tuurtaa saddexdaba lama tuuro ee mid un baa la tuuraa ta ugu sokaysa xagga mina soo xigta oo jamratulcaqaba la yidhaahdo ayaa la tuuranaya toddoba qururuxna waa lagu tuuraya marka jamradaa la tuurto waxaa ku xiga in xoolihii la qalo waxaa kusii xiga marka xoolihii la qalona in qofkii timihii uu xiirto ama uu gaabsado waxaa kusii xigta oo camalka afraad ugu dambeeya ah inuu tawaafkii la yimaado bilbayt dawaaf ifaadaa la yidhahdaayo dawaafkii ifaaduhu la iman doonaa afartaa camal saas iskugu xigaan ramyi dabdi xalqi iyo awaaf saasuu tartiibsan yihiin oo camalkii loola imanaya marka rasuulka calayhi الsalaau wasalaam nin baa u yimid wuxuu lam ashcur maan ogaanin oo maan dareemin faxalaqtu qabla an adbax intaanan gawricin ka hor baan xeertay faqaala idbax walaa xaraj marka xeerashada iyo gawraca iyoma horeeya waxaa horeeya gawrici intuuna gawricin buu madaxii u xeeray marka rasuulku wuxuu ku yidhi gawrac iminka walaa xaraj wax dembiya ma lahayn mid kalaa yimid markaasuu isaguna wuxuu u sheegay in uu xoolihii qalay intuuna sooba tuuraninba ka hor intuuna soo tuurin tuuritaankaana ugu horreeyeyba markaasuu isna wuxuu ugu jawaabay ifcal idbax walaa irmi walaa xaraj soo tuura buu yidhi wax dembiya ma lahayn shay yani maalintaa acmaashii la qabanayay oo la kala hormariyey oo camalkii horreeyey la dib dhigay kii dambeeyena la horraysiiyey oo maalintaa la weydiiyey ma jirto ilaa wuxuu ku jawaabayay camalkii qabta wax dhibaataa ma lahayn marka xadiidku waxa uu inadsinaya in waxa weeyaan la tartiibinayo acmaashii xajka oo maalinta camalka la qabanayo loo horraysiinayo ramigii qofku markuu u horraysa mina u yimaado xale waxaynu sheegnay marka carafo laga soo noqdo musdelifaa loo soo hoyanaya aroortii marka salaada subax lagu tukado intayna qorraxda soo bixin dhulkuna uu caddaado baa musdelifo laga imanaya waxaa la imanayaa minaa la imanaya marka mino la yimaado maalintaa tobnaad acmaasha iminka halkaynu ku hayno baa la qabanaya dhagaxii baad tuuraysaa xoolihii baad qalaysaa madaxii baad xiranaysaa deetana beydkii baad tegaysaayo waad dawaafaysaa dawaaf alifaada afartaa camal baad qabanaysaa haddaba acmaashaasi maalintaa la qabanayo in la tartiibiyaa xukunkeedu waa maxay yacani in sa ay ka horrayn loo kala horraysiimo waajibba mise maaha waajib ahlucilmiga qaar ka mid waxay tilmaameen inay waajib tahay in la tartiibiyo oo ayna bannaanayn in la kala horraysiiyo culimmada qaar kamid waxay mayaane waajib maahe waa sida fiicane mustaxabka ah ee sunnihii waxaa weeye in la kala horraysiiyo oo tartiibtaasi ay ku socoto oo midu mid ka horreeyo la qabto qofka hadduu isweydaariyana wax dhibaataa ma laha qofkii waxa weeyaan isagu isilow ilow yani ilow isku kala hormariyey iyo qofkii jaahilka ka ahaa iyada ishkaal ma leh laakiin qofku u qasdiyey isagoo og in ramiguu horreeyo xalqigii la yimid ama waxa weyaan dabxigii iyo kala horraysiiyey marka waxa weyan xalqigii ama awaafkii kala horraysiiyey marka waxa weeyaan ramigii ka noocaasoo kale ahlucilmigu way isku khilaafeen ka noocaasoo kale maxaa laga yeelaya qole waxay idhaahdeen waxaa ku waajibaya dam dhiig baa laga doonaya oo neef u qali doonaa qolna waxay dhaheen laa xaraj wax dhibaataa malo waana sida sawaabkaa weeye oo rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ifcal walaa xaraj oo xadiidka xagga dambe waxaa ku taalla famaa su'ila yawmaydan can shayin qudima walaa ukhir ilaa qaala ifcal walaa xaraj dhibaataa male hala sameeyo marka sida ugu fiican waxa weeyaan in la kala hormariyo oo ramiga marka hore lala yimaado oo marka dambena lagu xijisiiyo gawricii marka dambena lagu xijisiiyo timihii oo la xeero marka dambena lagu xijisiiyo iyada tawaafkii lala yimaado tawaaf lifaadihi sida ugu fiican waa caynkaas laakiin haddii la kala hormariyo oo camal acmaasha mid midba ma midka kale laga hormariyo midna la dib dhigo waxa weeyaan wax xaraja oo dhib ah ma laha عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع بن مسعود عبد الله بن مسعود بول حجي فرآه وقارك عبد الله ويرمي الجمرة الكبرى جمرة الوين تورانيا بسبع حصيات تدوق الروح بكتوري فجعل البيت بيت كيو حكيالي عن يساره بيت عيسى ومنى منى حكيالي عن يمينه مدك تيسو كيالي ثم قال وحول هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم هل كاس وهل كي نبي سورة البقرة لو سبتي هذا كني مقام الذي وماشي أنزلت عليه رسولك لو سودتي سورة البقرة سورة البقرة هل كي رسول لو سودتي وبحها ويا هل كاس قلت هذا وتشوغا سورة البقرة لو سودتي الزواج جمرة الكبرى وأنا جمرة العقبة waxa weeyaan jamaraadka saynu sheegaynay hadeerto waa saddex marka jamrat اlkubra ama jamrat اlcaqaba waa ta ugu sokaysa ee xagga min min markaa ugu sokaysa weeyaan saddexdood minay ku yaalaan lakin ta ugu shishaysaa xagga makii uxigtaayo waxa weeyaan xuduudda mino in yar baabaa laga soconaya markaa mino waa laga baxaya makii u xigtaa midna way u sokaysaayo xagga minay soo usoo dhowdaa xaggana kii soo xigtaa saddex marka wasdaba yaallaan jamraduna waxay yidhahdeen culimmadu waa ismun limujtamaci xasa magaca bay u tahay halkii qurur ay ku ururayaan maaha buro la tuuray meelo waaweynna maaha waa meel kooban oo dhagax lagu tuuray markaa jamra waa ismun limujtamaci alxasa qururuxa halku isugu yimaado ayaa jamro la yidhahdaa maxaa jamro loogu magacaabay fiihi aqwaalu aqwaal baa ku jirta waxaa la yidhi liijtimaaci annaasi biha dadku halkan way isugu imanayaan oo qof waliba u imanaya waa tuuranaya markaa isku imaanshaha dadku ay isugu imanayaan baa loogu bixiyey jamra oo waxaa la odhanayaa tajamara banuu fulaanin ida ijtamacuu markay isku yimaadaan ee isku soo ururaan ayaa la yidhaahdaa markaa taa waa loogu bixiyey baa layidhi waxaa kale la yidhi nabiy llaahi ibraahim calayhi asalaam nebi aadanna waa la sheegay ibliis baa halkaas kaga soo baxay meesha jamaraadka shayaankii dabeetana faxasabahu halkaa markuu shaydaankii istusay u arkay ayuu dhagaxaan ku tuuray dabeetana jamara bayna yadayhi ay asraca markii dhagaxa uu ku tuuray nebi ibraahim shaydaankii waa cararay oo waa baxsaday sidaasaa jamro lagu bixiyey baa layidhi waxaa kale culimmadu sheegeen لأنaha تujmr bالxasa quruxa yar yar yaa lagu tuuraya masha dhagaxaan waaweyn lagu tuuri maaye qurux yar baa lagu tuuraya carabtuna dhagaxa yar ee qururuxa jamra ayay dhahdaan yani dhagaxaanta yar waxay ku magacaaba jimac marka dhagaxa yar lagu tuuriya awgeedna waa loogu magacaabay baa layidhi marka magacyada siyaabaha noocaas ayaa loogu bixiyey baa la yihi jamra calaa ayi xaal waa meel xawd ah oo dar ah oo quruxa la tuurayo lagu ridayo waxa la tuuraya waa dhagax waxaan dhagax ahayn ma asaxay waxaan dhagax ahayn oo meesha lagu tuuraya ma asaxay dhagax baa asaxaya dhagaxuna waa dhagax yara finiinka ah weeyaan finiinka yar baa la tuuraya marka waxay culimmadu yidhaahdeen macnaha ku jira jamradaha la tuuranayo waxa weeyaan alkhuduucu lilah ilaahay oo loo khuduucayo iyo imtisaalu awaamirihi awaamirta ilaahay subxaanahu wa tacala iyo rasuulkiisa oo loo hogaansamayo ilaahay rasuulkiisa farayn jamraadkii la tuurto marka waa loo hoggaansamaya iyo waliqtidaa biibraahim alkhaliil calayhi asalaam nebiyullaahi ibraahim oo lagu dayanayo oo shaydaanka halkaa markuu ka soo baxay wuu dhagaxaameeyey dhagaxaan buu markaa ku tuuray markaa dhagaxii uu ku tuuray shaydaanka ayaa lagu dayanaya nebi ibraahim marka iminka shaydaan baa jooga meeshii maaha oo de shaydanka hadduu iminka meeshii joogo ummadaasoo dhan dhagaxay la dhacaysa de waa dhiban lahaaba ama dhagaxan yare finiinkee la tuurayaba dee laguma tuureene dhagaxaan waaweyn baa la qaadan lahaa markaasa meesha lala dhici lahaa marka yani iminka shaydaanka meesha waa joogaa maaha oo shaydaan baa la dilayaa maaha waa cibaado laakiin xikmadda ku jirta waxa weeye nebi ibraahim calayhi salaam halkaa buu shaydaanku kaga soo baxay deetana waa dhagaxaameeyey markuu dhagaxaameeyna waa ka cararay sidii sacyiga oo kale ay markaa haajari markaa dee safii marwo dhexdeeda kolbay cararaysay si ay u aragto bal dad safarahoo meelaha marayo oo biyo iyo waxay markaa ay ka hesho waay haddaba maalinta tobnaad jamraadka waxaa la turanaya hal jamro oo keliya ayaa la turanaya toddoba qor ruuxna waa lagu tuuraya darkaa iyo xawdka meesha loogu talagalay baa la rabaa inuu dhagaxeena uu ku dhaco taasi waa mid maalinta koob iyo tobnaad iyo maalinta labiyo tobnaad iyo maalinta saddexiyo tobnaad saddexda cisho mina la joogaya siiba labada cisho hore qofkii aan taaju qofkii markaa tacajulaya acmaasha la qabanaya waxa weeye masalan maalinta tobnaad markii tawaafka uu la yimaado qofku acmaasha kan la wada yimaado uu soo noqonaya habeennimada wuxuu soo hoyanaya minuu soo hoyanaya marka habeenkaa mina uu yimaado habeenkaa waa hoyanaya aroornimadana waa joogaya zawaalka markii qoraxda samada bartankeeda ay xaggaa uga dhadhacdo xagga qorraxu dhicitaanka ayay bilaabanaysaa jamradii la tuurta haddana marka maalinta waxaa la tuuranaya saddex jamrada la tuuranaya jamrada iminka jamratul caqabada ugu soo horeysa waa la tuuraya toddoba qurrux baa lagu tuuraya ta ku xigtana waxa ee dhexena waa la tuuraya ee waxa weeyaan toddoba iyadana lagu ridaya ta ugu shishaysana waa la tuuraya toddoba lagu ridaya maalintaa saddex saddexda jamraba mid walba toddoba qurrux ayaa lagu ridayaa koob iyo labaatan dhagax waa la soo noqonayaayo habeenka haddana waxaa loo hoyanayaa mina habeenka labiyo tob maalinta labiyo tobnaadna sidii oo kale markii zawaalka ay gaadho baa haddana saddexdii jamaraadda la tuuranaya mid walba toddoba lagu ridaya koob iyo labaatan dhagax bay maalintaana noqonaysaa qofka doonaya marka inuu tacajulo una habeenkaa mina una hoyanin waxaa laga doonaya gabalku inuun ugu dhicin mina oo deetana xuduudda mina waa inuu ka baxaa intuun gabalku dhicin marka wuu tacajulo qofkaasi weeyaan faman tacajala fii yawmina falaa isma calayh waman ta'ahara falaa isma calayhi liman ittaqa qofkii kale waa soo noqonayaayo habeenkaana waa u hoyanaya maalinta saddexiyo tobnaadna sidii oo kaleo saddexdii jamroodba mid walba toddoba dhagax buu ku ridaya koob iyo labaatan dhagax marka noqonaysa laakiin maalintan tobnaad ugu horaysa jamrada la tuuranaya waa mid keliya uun saddexdaba lama tuuraya mid unba la tuuraya toddoba dhagax lagu ridaya waana jamratul caqaba sababtu waa maxay baa la yidhi ee kuwa kale markaa loo tuuri waayo maalintaasi iyada waxaa la tuurayaa oo kuwa kale kaga duwan tahay maalintaasi qabla azawaal kuwa kale maalmaha kale waxaa la tuuraya bacda azawaal zawaalka dabadii waqtiga duhurka la tuuraya iyadana waqtigii barqadba la tuuranaya iyada waxaa kale la tuuraya yawmu naxri kuwa kale yawmu naxri lama tuuro oo keligeed baa la tuuraa annahu laa yuqafu cindaha liducaa intaasay kaga duwantay kuwii kale oo iyada marka kuwa kale maalinta labiyo tobnaad iyo maalinta koobiyo tobnaad iyo maalinta saddexiyo tobnaad marka jimrada tuuratid koowaad waad ducaysanaysaa haddana ta labaad waad ducaysanaysaa haddana ta saddexaad waad weydaaranaysaa yacni kuwa kale waa la ducaysanaya laakiin maalinta marka jimrada tuuraysid waad tuuraysa waad dhaafaysaa lama ducaysanayo marka ibnu mascuud radia allahu canhu fajacala albayta can yasaarihi wa minan can yamiinihi minana wuxuu ka yeelay midigtiisii bidixdiina wuxuu ka yeelay kacbadii buu iska xijisiyey yani saasuu u qaabilay deetana wuxuu yihi hada maqaamu aladii unzilat calayhi suurat albaqara halkaasi waa halkii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam lagu soo dejiyey suurat lbaqara isagoo jooga waayo suurat lbaqara waxaa ku jira axkaam fara badanoo xajka ka mid a wadkuru اllaha fii ayaamin macduudaat oo ah maalmihii xajka وعan cabd لlahi bni cmar radيa allahu canهuma أن رsuuل الlahi slى الlaه عaليه وsلم qاal rasuulku wuxuu yihi allahuma arxam الmuxalliqiin ilaah kuwa xiirta ee dhukurta u naxariiso qaalu wlmuqasiriina ya rasuul الlah rasuulki ilaahay kuwa gaabsadana ku dar qaala allahuma arxam الmuxalliqiin kuwa xiirta ee dhukurta ilah u naxariiso qaalu wlmuqasiriina ya rasuul الlah kuwa gaabiyanaya rasuulka ilaahayow qaala wlmuqasiriin markii saddexaad wuxuu yihi wlmuqasiriin kuwa gaabsada ilahu ayagana u naxariiso waxaa ku soo aroortay fii saxiixi muslim inuu dembi dhaaf ilahay weydiiyey ilaahu dembi dhaaf almuxalliqiin qaalu walmuqasiriina ya rasul qaala allahuma qfir almuxalliqiin marka waxa weeyaan xajka inaga nidhi madaxaa la xihanaya marka madaxa xirashadeedii weeyaan in madaxii la xiro oo la dhukuro oo timihii la wada xiro iyo in la gaabiyo waxaa fadli badan in madaxii la wada xiro xadiiskan baa daliilo ah allahuma arxam almuxalliqiin ilaahu naxariistaada ku soo deji dadka madaxa xiranaya ee waxa weeyaan wada timihii wada xiraya muqasiriintuna waa kuwa timihii gaabiyey marka timaha oo la xiro la dhukuro baa ka fadli badan in timihii la gaabiyo waqtiga xajka dumarka iyagu in yar oo farta mug intaa in laga qadra aan mula bay timihiinta isku qabtaan dee in yaroo farta leeg bay jarayaan way gooyayaan iyaguma xiranayaan waa iyagu timahoodu waa qurux marka in xiran waa mamnuuc waa xaaraam marka raggii waxaa fadli badan inay madaxii dhukuraan waynay gaabin karaan dumarka iyaga in yar oo timahooda ka mid ah far in u dhigantaa inta timihooda isku wada qabtaan bay darafka timaha ka jarayaan afka yaroo hore bay in yar ka goynayaan waay marka waa waktiga xajka oo keliya weeyaano waktigan timaha waxaa loo xirayaa waa cibaado wey ilaahayba subxaanahu wa tacaala loogu dhowaanaya tawaaduc iyo khuduuc bayna yadi bayna yaday di ljalaal walikraam ilaahay subxaanahu wa tacaala allaha weyn baa qofku u khuduucaya oo isku dullaynaya marka waa cibaado wey waktigaas lakiin waktiga aan xajka aan lagu jedin watiga watiga xajka qofku una joogin timaha xeerashadeeda waxaa fiican bay yidhahdeen culimmadu in la gaabiyo in la dhukuro maaha waa nimanka khawaarijta la yidhaahdo ayaa timaha dhukura waaba yani calaamaddooda waxaa ka mid a siimaahum taxliiq buu rasuulku yidhi alayhi salaatu wasalaam nimanka khawaarijta ah ee kilaaba harnaarka ah waxaa calaamadahooda ka mid a inay dhukurtaan madaxa buu dhukuraanba marka calaamadahoday ka mid tahy sidaa daraaddeed bay culimmadu waxay sheegeen in timaha la dhukuraa mar walba inaanay bannaanayn amaba ay karaahiyo tahay waayo waxaa la shabbahayaa ahlulbidci oo ah nimanka khawaarijta ah laakiin sida ugu fiican waxaa weeye in la yidhaahdo qofka hadduu cibaado iyo yani cibaado hadduu u xiray ayuu sida nimankaasoo kale dee khawaarijta iyo suufiyada qaar ka mid a waxay qofka markuu toobadkeenayo o kale waa inu madaxa xeeraa iyo waxyaaba aynkaas oo kale ah hadduu cibaadaya taqarrub u samaynayo bidca weeyaan mana banaana qofku haddii uu xaajo u xiro madaxoo xanuunayo kale maalan dadka qaar oo madaxa timaha marka ku baxaan madaxaa xanuuna deetana hadduu dhukuro waxaa laga yaaba in leedha iyo waxaas inta gasho madaxiisu wanaagsanaado marka haddii qofka xaajo iyo daruura ay keensato markaa inuu xiro uu dhukuro iyadana laa ba's yani wax dhibaataa ma laha hadduu cibaado u xirana waa bidca weeyaan oo xaaraam uma banaana intaa wixii ka soo haray labada wixii aan ahayn qofku yani isagoo aan tashabuhna ku samaynin ahlu bidci cibaadana aanu xirahaynin hadduu xiro waktiyada qaar ka mid a wax dhibaataa ma laha sida fadliga badan sida wanaagsan waxa weeye inuu qofku timihii daayo oo hadduu goynayo uu gaabiyo uuna dhukuro welimana timaha la daayaba wanaagsan baba layihi oo la ikraamo oo la wanaajiyo oo laga shaqeeyo iyadoo aan la gaadhsiinayna xadka yani timaha dhaadheera dumarka oo kale waayo dhagahayna dhaafaan ama garabka wayna weydaataan waxa weeyaan maaha intaas lagu jaraya can caaisha radia allahu canha waxaa kale culimadu ay sheegeen inteebuu kaga goyayaa timaha goyntooda waxaa la yidhi qadr alaata shacaraat waxaa la yidhi nis yani timaha kale barhkood waxaa la yidhi timaha rubcood axmedna wuxu uhi timaha badidooda timaha badidooda waxa weya timaha intooda badan baa la jaraya waa la gaabinaya wey marka qawlka ugu saxiixsanna waa kaaf وعan caaisha radia allahu canha qaalat xajajnaa maca الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam nebiga ilaahay baan la xajinay faafadnaa ywma الnaxri maalinta ywm naxriga ayaanu dawaafu ifaadihii aan la nimid ywm naxri waxa weeyaan waa maalinta tobnaad ee bisha dilxija yowmunaxr waxa lagu bixiyey waa maalintii xoolaha la qalayay inaguna wayn ciidnaayo halkan baynu ka wadaxiyaysanaa faafadnaa yowma anaxri maalintii yowmunaxrigii ayaanu awaafkii la odhan jiray awaafulifaadaha baanu nimid awaafuziyaarana waa la dhahdaa awaafka awaafulifaadaha la ydhahdaana nimid awaafuifaaduhu waa awaafka maalintaa dhacaya iyo wixii ka dambeeya waana rukni weeyaan qofkii yani ka dambaysiiyaa maalmaha dambe la iman doonaa lagamana tegi karo faxaadat safiyatu safiyo dumarkii rasuulka ka mid a calayhi salaatu wasalaam ayaa xayday oo dhiiggii caadada ahaa markaa heshay fa araada الnabiyu salى اllahu alayhi wasalama minha rasuulku wuxuu ka doonay safiya maa yuriidu الrajulu min ahli ninku wuxuu ehelkiisa ka doono uu ka doonay faqultu ya rasuula allah waxa rasuulka ilaahi inahaa xaa'idun waa xaa'ida weeyaan qaala axaabisatunaa hiya miyayna xabisaysaa iyadu buu rasuulku yidhi alay sla slam axaabisatunaa hiya yani waxay doonaya inay ama baxaan markaa amba bixi miyay naga xaabisaysaa oo inaga joojinaysaa waayo wuxuu moodayay markaa in awaafkii awaafilfaadaha la imanin haddayna awaafilfaadaha ayna la imanin waxay noqonaysaa in la joogo oo la sugo inta ay daahiroobayso markay daahiroodo ee awaafilfaadi la timaado deetna laamba baxo sababtoo ah awaafkan awaafilfaadahana waa rukni lagama tegayo qofka hadduu ka tagana xajkiisi waa uu baaba'aya waxba kama jirayaan sidaa daraaddeed bu rasulku wuxuu le axaabisatunaa hiya inaan anba baxno miyay naga joojinaysaa may naga xabisaysaa waay qaaluu yaa rasuula allah waxay dhahan rasuulki ilaahayo inahaa qad afaadat iyadu waxay la timid dawaafu ifaadihii yowma anaxri maalintii yowma anaxri qaala ukrujuu baxa yidhi haddaba yani ha la anba baxo mar hadday dawaafu ifaadi la timid waa la anba baxaya wa fii lafdin qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabiga ilaahay waxa uu yidhi caqra xalqa aaafat yowma anaxri maalintii yowma naxriga miyay awaaftay qiila nacam waxay dhahaa qaala fanfirii dababaxwi caqra xalqa waa kalimataani maqsuurataan biwasni marxaa waxaana weeyaan micnaheedu waana kelmadihii carabta kolley carabkooda ku dareeray macnaheeduna looma jeedo ootan xalad hore soo marnay oo kale weeyaan habeenkii dhaweyd habeenkii dhaweyd weylaka iyo wayxaka oo kale waynu soo marnay carabta carabkooda ku dareeray macnaha ay xambaarsan tahayna looma jeedo caqra caqran oo tanwiinna waa la aqriyay caqraa iyo xalqaa iyadoo maqsuurana waa la aqriyay muxadisiintaha sidaa aqriday waana luqatun fasiixatun saxiixatun si yidhaahdeen ahlucilmi haddaba macnaha caqraa aqwaal yani macaani dhowra ayay leedahay baa layidhi micnaheedu waxa weeye caqaraha allahu ay jaraxahaa caqrigu sideedaba waa waa bognogoynta caqara alfarasa faraskiibuu bognogooyey ama caqara annaaqata hashii ayuu boqna jaray waxa weyaan marka lugihii aad ka goysid baa la ydhahdaa marka caqrigu waa jarxiga wey dhaawaci weeyaan marka caqara boqnogo oo kale wey micnaheedu waxaa kale la yidhi mayane caqara waxa weeyaan caqara qawmaha qowmkeedii oo markaa reerkoodii waxaa kale markaa lagu micneeyey jacalahaa caaqiran laa talid ha noqoto mid aan marka waxa weeyaan madhalaysa oo caaqirku marka waa madhalayskii weeyaan yani qofkan waxba aan dhalin ba ha noqoto waxaa kale markaa macaanida adu noocaasa ayaa lagu micneeyey marka caqra waa macnahaas waa jarxi ama dhaawici iyo kuwii lamidka ahaa macnaheedana looma jeedo oo qasigu sidaa maaha waa inagii xali markaa tilmaamayna xalqiguna isna saasoo kale macaani buu leeyay ee lagu micnayay waa xalqu shacriha timaheeda xeeritaankeeda weeyaan xalqa caqra boqnogo oo kale maalan xalqaana timaha lagu xiro kale wey oo dumarka timahooda waa qurux marka haddaa meesha loo xiro de way fool xumaanaysa marka fool fool xumow oo kale muu noqonaysa micnaheeda ma garat taas waa mid waxaa kan lagu micnayay an yusiibahaa wajacun fii xalqiha dhuunta lagu dhufay oo kale sumaydaan maqal waxa weeyaan yani xanuun dhuunta ku dhaco oo kale ayaa la odhanaya inuu asibo dee dhuunteedii oo kale xanuunkii marka dhuunta lagu dhufay oo kale na way noqotaa waxaa kale ee lagu micneeyey xalqiga waa shu'ni gabadha qofku dee markaa qowmkeedii oo kale shumi iyo yani inay halaagsamaan halaag iyo waxa noocaas oo kale ah ayaa iyadana lagu micnayay calaa ayi xaal labadan kelmadood waa laba kelmadood oo carabta carabkooda ku dareertay macnaha ay tilmaamayaana looma jeedo inay boqnogoodo in timaha loo xiro mid looma jeedo waa kelmadihii afka carabtiisa kaga dareerayo tariba idaaka iyo kuwa iyagu noocaas oo kale ah bay lamid ya kuwaas la macna waay waxaa kale ee qurdubu yidhi annahaa kalimatun taqulu lyahuudu lilxaa'idu kelmaddani waa kelmad xadiidku haddaba wuxuu ina tusinaya arrimo dhowr ta koowaad waxa weeye awaaf kaga awaafulifaada horta ninka xaajigii wuxuu tawaafaa saddex tawaaf طواف القدوم طواف الإفاضة طواف الوداع طواف القدوم كما كبوه رسول صغره طواف كبوه الرئيس سمعيه طواف القدوم بلغه طواف الإفاضة هنا ما انت من اللي يمادة تبناد الرمي جيل اللي يمادة لطولة تمردي المدى حيلة حيرة حوله إلا قاله طواف اللي يمادة لغه حديث هذا بقى وحين تسني أهل مدوى تكوى يحوي طواaf kaga طwaaf ifaada horta ninka xaajigii wuxuu طawaafa saddex طwaaf طwaaf الquduum طwaaf اifaada طwaaf اlwadac طwaaf اlquduumku marka ugu horeysa soo galo طawaafka ugu horeeya sameeyo طwaaf اlquduum baa la dhahaa طwaaf ifaaduhuna maalinta mina la yimaado tobnaad ee ramigii la yimaado la turto jamradii ee madaxii la xiiro ee xoolihii la qalo طawaafka la yimaadaa la dhahdaa طwaafkaas waa rukni طwaaf alifaada la dhahdo ama طwaaf ziyaara waa rukni weeyaan lagama tegi karo طwaaf lwadaacuna waxa weeyaan qofku markuu amba baxayo eh reerkiisii markuu ka yimid uu tegayo ee uu noqonayo ayaa waxa ugu dambeeya si xadiiska soo socda aynu ku arki doonno waxa ugu dambeeya ee uu qabanayo wuxuu noqonaya inuu beydkiisii wadaco tiisa uutiyo saddexdaa طwaaf wey haddaba طwaafkan طwaaf ifaadaha la yidhaahdaa waa rukni weeyaanoo xadiidkan wuxuu na tusinayaa inuu horta rukni yahay oon laga tegi karayn maxaa hakuuga daliil hakuu naga tusinaya wuxuu yidhi axaadisatunaa hiya miyayna joojinaysaa bimacnaa haddayna dawaafulfaadihii la imanin waxay noqonaysaa in la sugo beydkana gabadh xaayado aan daahir aan ahayn ma dawaafi karto marka waa in la sugaa intay daahir noqonayso markay daahiroodo ay dawaafto laama baxa marka marka axaadisatunaa hiya markuu leeyahy waxay kutusinaysaa in haddayna dawaafin la joogay marka waa ruknkaas waa qodob arrin labaadna wayna tusinaya halkaas iyo waxa weeye dawaafkan dawaafulifaadaha la yidhaahdo dib baa loo dhigi karaa dib buu qofku dhigan karaa oo maalinta tobnaad nafteeda waxba hadduu israa dib uga dhigo wuu ka dhigi karaa waayo iminka maalintan la joogo yowmunaxrigii maaha oo rasuulku markuu leeyahay xaabisatuna hiya maalintii yowmunaxrigii tobnaad maaha e waa maalmihii ka dambeeyey weeyaan marka in dib loo dhigi karo dawaafulifaadihi ayay ku tusinaysaa waayo haddii aan dib loo dhigayn ona banaanay in dib loo dhigo yani rasuulku muu yidhaahdeen axaabisatuna hiya muu yidhahdeen marka dawaafkan dib baa loo dhigi kara intee lagba dib loogu dhigaya aqwaal bukin ahlucilmi ta ugu fiican waxa weeye yani in maaragtay ilaa ayaam tashriiq dib loo dhigi karo ilaa ayaamu tashriiqa in dib loo dhigi karo haddii laga sii dambaysiiye laa ba's haddii qofku dib u dhigo oo marku amba baxayo kale ka dhiga wax dhibaato maaha waa kaa waxa dhacda inta faraha badan le waktiga dawaafkan dawaafilfaadaha waxa dhacda maalinta ymunaxriga cidhiidhi fara badan baa jira oo dadkii oo dhan baa dee dawaafka imanaya waa la dawaafaya bal qofka hadduu cidhiidhigaa ka baqdo inuu dawaafo oo kale hadduu maalinta dib uga dhigto maalinta ku xigta ama maalinta kusii xigta ama maalinta kasii dambaysa o kale laa bas wax dhibaato ah ma laha qof yani dib waa udhigi karaa waxaa kale xadiidka ina tusinaya dawaafulwadaaca in laga tegi karo oo iminka markii la yidhi dawaafkii dawaaful ifaadaha way la timid wuxu hadaba ina marya dawaafulwadaacu waxay ahayd in la soo maro la soo wadaco oo dawaafkii lala yimaado marka maadaama iyadu ayna daahir ahayn lana amba baxayo oo qofku una joogin dawaafulwadaaci uu ka tegi karaa yani way banaan tahay inuu qofku iskaga tago waa qofki wardaarga dumarkii oo kale oo dee markii dhiiga dhiiga cadaadalayo safarkii inay gelayso aan la joogaynin haddii qofku sugayo mushkilad ma laha uu sii joogayo lakin qofka hadduu amba baxayo waktiga amba baxay bay taagan tahay cudurdaarna uu leeyahay awaafu lwadaaca waa ka tegayaa waxaana u daliila xadiidkan rasuulka alayhi salatu salaam safiye kuma odhanin oraba oo ama hala sugo inta dawaaf wadaa markaa ilaa imanayso waa ka tegay marka way banaantay gabadha xayoolada ah ee aanba baxaysa safraysa ee dadkii la socotay inay aanba baxayaan dawaafulwadaaci way ka tegi kartaa laakiin dawaaf kalena dawaaf alifaada kama tegayso way sugaysaa inta ay daahir noqonayso intaas xadiiska markaa kolley ugu muhimsana fawaaid kalena waa ku jiraan waay can cabdillahi bni cabbaas radi allahu canhuma qaal umira annaas dadkii waxaa la faray an yakuuna inuu ahaado aakhiru cahdihi cahdigooda ugu dambeeyaa inuu noqdo bilbeyti beydka inuu noqdo ilaa anahu khufifa hase yeeshe waa laga khafifiyey can mar'ati alxaayidi gabadhii xaayidada ahayd baa laga khafifiyey bukhaari kuma taalo almar'a lafdigaas umira annaasu dadkii waxaa la faray yaa faray rasuulka calayhi salaatu wasalaam an yakuuna aakhiru cahdihim bilbeyt cahdigooda ugu dambeeyaa inuu noqdo beytka dawaafka shayga ugu dambeeya markaad maka ka soo baxaysid eed beledkaaga aad kusoo noqonaysid shayga ugu dambeeyaad qabanaysaa waxa uu noqonayaa shay ugu dambeeya wuxuu noqonayaa dawaafka beytka sidaa daraaddeed ba ahlu cilmigu waxay idhahdeen dawaafku wadaacu wuxuu ka dhigan yahay salaan yani la nabadgeliyeynayo shayga beytkii oo kale maalan sidaa daraaddeed waxaa weeye qofku marka uu aanba baxayo ee shandadii uu xidhxidho uu safar kaba gelayo inuu soo maro beytkii hadduu maalan aroorta hore ama ma inkoo kale inuu soo dawaafo dabeetana uu sii joogo ilaa berri oo danaqsa adama deetana ay noqoto inuu tago waxay dhah ma banaan uu ku celinaya dawaafka waa yani shayga ugu waxa ugu dambeeya buu noqonaya eed la kulanta shantadaada way ku xidhan tahay alaabtaada waa kuu diyaar waad dawaafaysaa gaadhigaad hore ka raacaysa waad sii joogjogaysaa maaha se dadka qaarkood waxay sameeyaan salaada suxurka tukadaan bay dawaafkiisa sameeyaan waxaa laga yaaba inu caawa sakbarka tegay intaa kol dha waad joogaa war waxaad ka warantaa qof baad u timid waad wadacaysaa yani waad ka tegaysaa waad salaanta waxaad tihi asalaamu calaykum nabadgelyo daetna waa ag fadhiisata haddana kama tiginba waad si ag fadhiisata yani mar haddaad salaanto waa ama baxaysaa wey marka waxa weeye shay ugu dambeeyuu noqonaya weeyaan ilaa anahu khufifa hase yeeshee waxaa loo khafiifiyey can mar'ati alxaayidi gabadhii xaayidad ahayd baa la khafiifiyey arrinkeediio iyada waxa weeyaan haddii xaayido ay tahay ay safarna gelayso waa loo rukseeyey waxba joogi mayse way iska ambabixi doontaa dawaafkiina la iman mayso marka dawaafgudac iyada waa laga khafiifiyey waxa weyan gabadha xeelada can cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma qaal ista'dana alcabaas ibn cabdilmualib cabaas ibn cabdilmualib wuxuu ka idan dalbay rasuula allahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay an yabiita bimakkata maka inuu ku beryo layaaliya minan habeenadii mina habeenada mina inuu maka ku beryo ayuu ka idan dalbay min ajli siqaayatihi waraabinta uu waraabinayo xujaajisa awgeed iyuu ga idan dalbay faadina lahu deetna waa ogolaaday ista'dana alcabaas ibn cabdilmualib cabaas ibn cabdilmualib wuxuu ka idan dalbay rasuulullah sal slama rasuulka ilaahay an yabiita bimakkata maka inuu ku beriyo layaaliya minan habeenada minan habeenada minan waa kuwe habeenka koobiyo tobnaad iyo habeenka labiyo tobnaad iyo habeenka saddexiyo tobnaad saddexdaa habeen mina loo beryanaya marka wuxuu hi anuu ii ogolow habeenadaa inaan ka maqnaado mina waxay kutusinaysaa in mino loo hoydaa saddexdaa habeen ama labada habeene hore qofkii aan ta qofkii ta qofkii aan tacajulayn inuu saddex habeen u hoydo qofkii tacajulayn laba habeen inuu u hoydaa inay waajib tahay bay kutusinaysaa waa rasuulku ka idin dalbay rasuulku waa u ruqsayey calayhi salaatu wasalaam haddaba muxuu u idan dalbanaya min ajli siqaayatihi waraabinta waraabinayo xujaajta awgeed ayuu u idan dalbay faadina lahu deetna waa ogolaaday yani waa ruqseeyey asiqaaya waxa weeyaan icdaad lmaa lishaaribiina bimaka dadka biyaha cabaya in loo diyaariyo ahlu cilmigu waxay idhahdeen waraabinta cabaas ibnu cabdilmualib waktigii jaahiliga ahaa dadka xujaajta isagaa waraabin jiray waxbay ceelka simsamkaa biyaha laga soo dhuraya darka lagu shubaya dad markay yimaadaan tawaafki iyo saacig ila yimaadaan acmaashi halkaasi ka cabaya marka marka biyihii baa loosii diyaarinaya biyihii baa loosii diyaarinaya fadli fara badanna waa leedahay marka waktigii jaahiliga acmaasha dadkii juhaasha ahaa way kala qaybsadeen oo dadka qaar kamid waxay ahaan jireen furaha kacbada qolo gaaraa iska lahaan jirtay reer gaaraa iska lahaan jirtay marka cabbaas yani wuxuu ka dhaxlay aab aabbayaashii waxaa la yidhi markii ugu horreysay waxa waraabka iska lahaan jiray awowgii qusay ibnu kilaab ayaa lahaan jiray oo dadka waraabin jiray isaga dadka waraabin jiray xujaajta markii maada waraabin jiray zamzamka oo biyaha usoo dhuri jiray waxaa ka dhaxlay inankiisii cabdimanaaf cabdimanaafna waxaa ka sii dhaxlay inankiisii cabdilmualib oo nebiga awowgii ah cabdilmualibna waxaa ka sii dhaxlay inankiisii cabaas oo ah cabaas bin cabdilmualib marka isagoo saa u waraabiya ayuu islaamkiimid waa islaama deetana sidiibuu marka u waday un rasuulkuna alayh sala slam intuu u yimid ayuu ka dalbaday inu inay waraabiyan waadaanta u dhiibaan oo markaas uu cabo waadaantaba loo dhiib markaas u cabo markaasuu wuxu uhi waraabiya dadka haddii aanan ka baqanaynin dee in waxa weyaan laidinku cidhiiriyo meesha intaan ku dhaadhacmo anna waadaanta soo deri lahaa dadkan waraabin lahaa ina waa reerkoodii weeyaan waa reer bani cabdimualiba dadka waraabinaya oo cabaas waa adeerkii weeyaan marka isagu muxuu uga joogs wuxuu uga joogsadaa hadduu ceelka ku dhaadhaco oo deetana asna uu biyihii soo daro dadkii u waraabiyo oo camalkan ay qabanayaan oo leeyimi dadkao dhan ba kusoo xoomayo oo dadka laga qaadaya waxay odhan rasuulku meeshu galay annaguna wanu gelayna dadkan waraabinaaha loo bannayo bay odhanayaan marka taasuu ka baqday markaasuu faray in dadkii ay waraabiyaan marka cabaas maka wuxuu u joogaa habeenadan inuu dadka xujaajta ah u diyaariyo biyihii ay cabayeen deetan rasuulku u ogolaaday alayh salatu asalaam isagoo keliyaba maahae dadka acmaasha haya waa loo ogolanaya waxaa ka mid aha dadkii geela ilaalinaya wacaatu ibil wuxuu ogolaa jamarada inay maalina tuurtaan maalinta kalena ka maqnaadaan yani iyuu geeliba ilaalinaya cudurdaar bay leeyihin marka dadka cudurdaar kale ee shaqada haya iyagu mina nabiidkeedii hooyashadii mina loo hoyanayay iyaga waa loo ruqsaynaya xadiidkan baana ina ruqsinaya وعنه أي بن عمر قال وحي بن عمر جمع النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله واجمعي بين المغرب والعشاء مغرب عشاء يسكو جي بجمع مزدلف يسكو جي لكل واحدة منهما متك استولى بعد كم ذي وحا أسغنا علي إقامة إقامة بالحي ولم يصبح موسى النيسانين ولا على إثر واحدة منهما مثل بلا كم ذي جلاشيت نموس النيسانين waxsuna lama imanin walaa calaa isri waaxidatin minhumaa labada mid ka mida dabadeedna muusnaysanin yacni jamaca الnabiyu sal l slama bayna almagribi waalcishaa bijamcin jamcigu waa musdelifo weeyaan waa magac ay leedahay musdelifi marka carafa laba salaadood ba lagu jimciyaa musdelifana labaa lagu jimciya carafa maxaa lagu jimcinayaa laba salaadood kuwe duhur iyo casr markuu gabalku dhaco baa carafa laga imanaya laguma tukanayo dhexdana laguma tukanayo lagumana tukanayo carafana laguma tukanayo musdelifo marka la yimaadaa maqribii cisho la jimcinaya waa la adimayaa waa la aqiimayaa maqrib saddex ragcado la tukanaya haddana waa la aqiimayaa cisho laba ragcado ba la tukanaya waa la saxanaya xadiidkii jaabire dhaara waxaa ku sugnaa inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu tukaday labadii salaadood israaciyey inuu seexdaba horu ka seexday markiiba deetana salaadii subaxna markii ugu horreysay buu kacay salaaddii ugu waqtigii ugu horreysay ma waqtigeedii ugu horreeyey ayaa uu tukaday marka bijamcin waa musdelifo weeyaan musdelifo maqribi cisho ku jimciyey likulli waaxidatin minhumaa labada mid kastoo ka mid waxa u sugnaaday iqaamata mid kastaba aqiimitaan bay lahayd yacni hal aadaan iyo laba aqiimitaan waa la adimay waa la aqiimay maqrib buu tukaday markuu maqrib ka dhameeyey waa la ka waa la aqiimay cisha ayuu tukaday deetana marka salaad kasta waxay leedahay aqiimitaan hal aadaanoo keliya oo ka dhexeeyaana waa jira walam yusabbix muu sunaysanin walaa calaa isri waaxidati minhuma mid labadaa ka mida gadaasheedna muu sunaysanin yani maqribka markuu maqribkuu tukaday wax sunno lamu imanin cisho markuu tukaday wax sunna lamu imanin marka wax sunno oo la yimid ba haba yaraate eh ma jirto marka qofka musaafirkiihi isagu salaadihii sunnayaasha ahaada lama imanayo marka laga rabo witridii halkanna waxaa ka muuqataa in waxa weeyaan una witriba tukaninba mabu waxba lamu iman ba layidhi marka xataa inuu witridii ka tegey ولا على إثر واحدة منهما يعني أنه لم يصلي الوتر وتر دينه تكني بك سنة رسولكنا عليه الصلاة والسلام لا في سفر ولا في حضر يعني أنت بدن كم تجترين وحويا صلاة وتر مرة قفته وتر مو يعني صلاة كلا سنة يشاء وأنت مسافر يعني وأكتني باب المحرم يأكل من صيد الحرام باب المحرم وحباوي إنك محرم كأها oo ya'kulu min sayd alxalaal ugaadhii xalaasha ahayd wax ka cunay ugaadhii xalaasha ahayd wax ka cunay ninka muxrimka ninka muxrimka ah waxaa la idhahdaa man dakhala fii xajin oo cumratin qofka xaj iyo cumro gala waxaa la idhahdaa muxrim qofka xalaashihina ama alxalaal waxa waya man lam yakun fii xajin oo cumratin qofkii aan xajna aan gelin oo aan xidhanin cumrana aan xidhanin marka baab lmuxrim ya'kulu min sayd اlxalaal waxaynu soo marnay waanu soo tilmaannay ninka muxrimkaa inaanay bannaanayn inuu ugaadhsado inuu ugaadhsado mar hadduu xidhaba inaanay bannaanayn hadduu xidho cumro ama xaj inuu ugaadhsado ma bannaano halkan waxaa ka muuqata inuu ugaadha xalaasha ah yacni nin baa soo ugaadhsaday isagu aan xaaji ahayn amaba muxrim aan ahayn oo xajna aan xidhanin cumrana aan soo xidhanin baa soo ugaadhsaday ugaadha uu soo ugaadhsaday wax ma ka cuni kartaa adiga oo muxrim ah waa caynka micnaheeda taasoo halka tilmaamaya marka laba xadiis buu ku keenaya soo ma waa laba xadiis labada xadiis mid wuxuuna tusinayaa in ugaadhi la cunay midna wuxuuna tusinayaa inaanay banaanayn in ugaadhi wax laga cuno waaynu aqrina marka labada xadiis عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي خرج حاجا سوى حجيه أيوب حي فخرجوا معه ويلبحن فصرف طائفة منهم كوح كمدا صحابتي أيا مكا ليحتي فيه وحا كتري أبو قتادة صحابي يعني لفتس حديثك وريني ويان أيا كتري وقال وحولي رسولك عليه الصلاة والسلام خذوا ساحل البحر بدي حيلي كذا مرأ حتى نلتقي إلا إن كل ما إنه يعني حقا مرة أو إذن كلنا عام مرة أو بدأ حيل جدا مرة أو حقا هوري إنه سكن سكن ما حقا إنه كل حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر بدأ حيل جدي بين مرين فلما انصرفوا مركي قدومين يعني فلما انصرفوا مركي لاحدين يا رسولك عليه الصلاة والسلام كلا يحدين أحرموا كلهم دمانتود ويحدين إلا أبا قتادة أبا قتادة مياني فلم يحرم سيقوم يحرمين يعني الرسول كهر بالفور لو سعيد كوح ودرة مح صبوت ودرة أهل العلم وأقوال دوري كلهم قالوا واحد أهلين عدو بقى الله شيء وحل يدي وحوين عدو بقى هكذا ما كسو رسولك تلمام بل إن حقا يا مرأة وهنا هاد وقت جيد دقال كيلو رنشري أن الحديبية غزوة الحديبية baa lagu sheegay marka xaggaa mara buud idinku iminka way cumraysanayaan cumray xidhanaya yaa la xidhay marka qoladan la diray ila idinku xaggaa mara oo badda xilligeeda mara cadow iyo waxba markaa yaa laga baqanaya saasaa loo diray baa layidhi aqwaal kalena kale waa jiraan falama insarafuu markay kooxdii ee rasuulka ay ka leexdeen kooxdii la diray markaa way way way leexdeen wadda waxay u leexdeen xaggii loo diray axramuu kulluhum dhammaantood way xidheen cumradu way xidheen ilaa abaa qataada abaa qataada mayna qalam yuxidhan isagu muu xidhanin waay fabaynamaa hum yasiiruun waktigiigu ay socdaan id ra'ow waxay arkeen cumura waxshin dameer dibadeed bay arkeen cumur waxshin marka waa dameer dibadeedkii weeyaan فبينما هم يسيرون وقت إلى السعودان إذ رأوا وحي أركان دمر وحش دمر جبريل أركان فحمل أبو قتادة أبو, حم... أبو قتادة ويسكو قاضي على الحمر دمره ويسكو قاضي يعني هو وبعصر فعقر منها أثارا مد دقب بغنى شري يعني وادري فنزلنا وادري وأكلنا من لحمها هلب كذبا وحكعنا ثم قلنا وحن نري أنا كل لحم صيد هلب أقارات ميين عوينا ونحن محرمون نقول محرمين وقفك محرم كآن عمره ما حدش حدي وحاران كإيه وقارسوا وقالنا وحكعنا ما كيقول أبو قتالة أيها سوء قاري وقالنا سوء isagu laakiin muxrim mu ahayn soo maha halka hore maxay nagu taalay فأحرموا كلهم دمانتهم ويحدين إلا أبا قتادة أبا قتادة قصر محرم معه سأقولوا بناتها إنه وارصوا هذا مركو سوء قاريي ee ku keenay muxuu ka saado adigoo muxrima marka ayagu way ka shakiyeen waxay inagoo muxrimiina min cunana hilib la suuqay buu hilibka uga dhamin cunana فحملنا ما بقي من لحمها يلبك وحي هلي بانو قابل فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال هبان سوق يعني فسألناه عن ذلك أرنك ونويين أبو قتادة بصعوه اسكلموس عنين أونه يسيق اللي تذكر هالأول بكتشة أما حجي أما أما عمري سنين لكن حقه هوري وعلى ميقات كوري باو كحدنا يبالي سنوت مركب حوالينا سنقول حلوة هنا أهل العلم دور قول مكا كليين واي على حال سوق مركا هو معتمر بوها ولا واحد سوق ما وحنا نبا هو وحنا نبا وسكر سعوديين لكن ما عين خاصية يسوقنا مركي الضمبة ميقات كي كحدن ما ميقات كوري وكحدن آه وحولي مركا فحملنا ما بقي من لحمه هلبك وحي حلوان قاموا فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله رسول قال فسألناه عن ذلك أرن كاس بنو ويديني حي ويديين من كان باد ديري أغارو هلبك أغارو ميان عنا marka hilibkii uga dhaw yani inuu wax ka cunay baa sheegan fa akalla min lahmihaas yani hilibkii uga dhaw baan ka cunay anaguna fa qaala minkum ahad miyidin ku jira qof amarahu faray an yaxmila calayha inuu ugaarsado uu isku qaado aw ashaara ilayha ama qof u ishaaray miyidin ku jira minkum axadun qof miyidin ku jira amarahu faray inuu soo ugaadhiyo oo yidhi orod noo soo ugaadhi أن يحمل عليها إنه سوق قالوا صوب عليه عد فرتميد كشرتا أو أشار إليها موت ما تقوم موت ربها إيه وقابس إشارة كلي يعني تمام كلي قالوا لا وإحنا ما منا ننفرين وإحنا وما ننتمامين قال فكلوا عنا ما بقي من لحمه هلب كذا وحي حرنا عنبه وفي رواية قال وحولي هل معكم منها شيء وحمكسي الدين هل معكم منه شيء hilibkii wax ma ka sidiin faqultu nacam waxaan ku uhi anigu haa fanaawaltu waxaan u dhiibay alcabuda faakala minha cudud baan udhiibay yani waxa weeyaan garab soo maha ya cudud baan udhiibay so cudud ma dhahnay naguna marka yani neefka halka cududdiisaas u dhiibay marka waa cunay isaguna wey haddaba xadiiska markaad u fiirsatid maxaa ku taalla haddii loo ishaari lahaa ama loo tilmaami lahaa ama la fari lahaa inoo soo qabo inaan la cunayn ya mid faray miyid ku jira may qof ishaari miyid ku jira may hadduu jiri lahaa ha cunina wey mafhuum mukhaalafaad hasa laga fahmaya marka xadiisku wuxuu ina tusinayaa qofka muxrimka ah hilibka waxa weeyaan qof kale oo muxrim aan ahayn uu soo ugaadhiyey waa cuni karaa wayna u banaanta inuu cuno xadiidka ka soconayna abarna isagan ha soo ugaar ma oo ugaarde wuxuu ugaar weeyaanoo dameerkii nala jooga isagu waa xaaraan dameerkii nala jooga waa xaaraan wey laakiin dameer dibeedku waa xaaraan dameer dibeedki waa xaaraan ay la socdaan malaa'igtu lama saaxiibtigi marka koortii loo suli maayo calaamad kale loo samaynaya wax kaada loo suli maayo inaad arkin ay laakiin malaa'igtii baa lagu xidhayo sanqadi laakiin mar haddaa la yidhi malaa'igta lama saaxiibaso aygii iyo koortii waa la iska ilaalinaya yani ya a لكن وحي بدنهم صحراوي اسكي بدنهم طيب عن سعد بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي أيوح سهدي حمارا وحشيا دمر دبيد سهدي وأقارا وهو بالأبواء ماشي أبواء إلى سوق الصلاة هو بودان وشك الراوي لبضبا ولا أم يلود ويان أو مدينة كله فرده عليه وكعل مكين مدينة ودحيا فرده عليه وكعل فلما رأى مركو أركي ما في وجهي وجهي وحا كسرا يعني من كان مركو رسول الله يمد وحي سرسول دوي حا كسر دوي سا وغار أسوء بعد wuu usoo ogaaday dabetna uu hilibkii ugaadha u keenay isagoo soo dhaweynaya rasuulku waa ku celiyey wuxuu iska haysto marka aad buu uga xumaaday falamaa ra'aa maa fii wajhi uu ka xumaaday qaala inaa lam naruddahu calayh annagu kugumaanaan celinayn ilaa anna xurumu hase yeeshee annagu waxaanu nahay muxrimiin xaj baanu soo xidhannay markaa soo cumrays muxrimiina baanu nahay markaa hilibka ma cunin وفي رواية وفي لفظ لمسلم رجل حمار بوكان لب دمر جبلين وفي لفظ شق حمار دمر شيحي بوكان وفي لفظ عجز حمار عجز وانت دنبويات انت دنبو اوردن قارقا دنبو اوردن بوكان ومركا هيرب كي وضع إنا لم نرده عليك كجمان العلنين إلا إلا أن حرمها سيش أنه وحنها يعود على لنا أنه محرمين بهم وايو iyagoo oo muxrimiino kii hore way cuneeneen kan muxuu cuni waayey wuxuu u cuni waayey isagaa loo soo dilay dartii siida liajli oo isagoo muxrima buu ninkani markuu arkay rasuulka oo soo degay meeshii ayuu wuxuu ugu talagalay inuu soo dhaweeyo isaga dartii buu neefku inuu soo dilay ugaadha marka haddaa qofka muxrimka isaga dartii loo soo dilo oo loo soo ugaadhiyo waxa weeyaan ugaadhaa cuni maayo laakiin hadduu la kulmo qof soo ugaadhsaday wuu cunaya sida xadiiska hore tusinaya xadiidka hore xadiidkan waxa la isku waafajinaya xadiidka hore wuxuu tusinayaa qofku inuu qof soo ugaarsaday haddaad la kulantid adigoo muxrima inaad hilibkaasi ku bannaan yahay oo xalaal inaad cuntid haddii laakiin adiga darta loo soo ugaadhayo oo loo marka waxa weeyaan lagu soo dilo inaad hilibkaasi cunaynin oo ayna bannaanayn saas laga xadiis ku waafajinaya halkaa waxaa ku dhammaaday kitaab alxaj marka halkaasaan ku deynina insha allahu tacaala sal allah ala maxamed wa alihi wasaxbi ajmaciin darsiga insha allah maadaama kitaab albuyuuc aynu ka bilaabayno labada habeena soo socda waa fasax waxaanu wiiga dambena isku imanna insha allahu tacaala kitaabkana dee intii badnayd baa waxoogaa yani karbalkan iyar dhaaf markaa lasoo akriya insha allah sal alla alay